wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiq ayaa maanta xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga kala wareegay si hayaha xilka ahna wasiir dowlaha wasaaradda cali cumar cali cali balcad wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya fawziya yuusuf xaaji aadan iyo qaar ka mid a mas-uuliyiin ka socday xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulada daarmay shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya inay si wanaagsan ula shaqeeyaan wasiirka cusub ee wasaaradda soo dhowow waa ku faraxsanahay inaad halkan timi waa ku wada faraxsannahay bay la tahay waxaa loo baahan yahay shaqo horleh iyo revolution in la qaado si wasaaraddani ay uga midho dhaliso dhibaatooyinka badan ee ama geeska inaga haysta ama adduunka inaga haysta ama argagixisa inaga haysta waa wasaarad wax badan ka qaban karta xaqiiqatan waana mahadsantihin
marka waxaan aaminsanahay saaxiibkay axmed macalin fiqi oo aan ku cusbeen wasaaradda horena u soo arkay isagoo safiir ah jaalanjiga iyo dhibaatooyinka ay ku shaqeeyaan iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan diblomaasiyiinta dibadda joogta iyo kuwa gudaha joogaba wasaaraddan waxay kaga duwantaha wasaaradaha kale ma jirto hay-ad kaalmayso ma jirto mashaariic ay maamulaan waxa ay ku shaqeeyaan waa miisaaniyadda dowladda waan ognahay tabarta ay leedahay marka waxa halkan loo joogo waa wadanyad iyo difaaca dalka marka shaqaalaha halkan jooga ma aha dad dhaqaalo u xeshay ma aha laakiin waa dad u xeshay sharafta iyo mataqaana sumcadda ay leedahay diblomaasiyiinta wasiirka cusub yimidna waa nin xoogaal u ah qof waxaan ku cusub maaha waxaan rajaynaynaa dadaalkiisa inuu meesha meel ka fog uu sii gaarsiin doono anagoo og mataqaanaa axmed macalin fiq inaanu ahayn qof ku cusub bulshada ugu dambeyn wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa wuxuu u sheegay diblomaasiyiinta wasaaradda iyo dadka soomaaliyeed uu ka codsaday inay ku garabsiiyaan gudashada howsha qaran si loo isku bahaysto difaaca danaha dalka iyo wadajirkiisa annagoo kaashanayna khubarada halkan fadhida iyo diblomaasiyiinta safaaradaha noo jira iyo dowladdeennaba kuna soconayna maalin kadib markii la magacaabay madaxweynaha ayaan is aragnay runtii waxaan uga mahad celinayaa inuu tilmaamo iyo hagid badan uu baxshay vishankiisa iyo aragtidiisa ku aadan arrimaha dibadda sidaa si lamida ra-iisul wasaare intaan la magacaabin ka hor waan wada fadhiisannay isaguna si la mida vishan xooggan iyo aragti isku mid ah iyo isagii tan madaxweynuhu ayuu maaragtay ka dhawaajiyey waxaan rajaynaynaa annagoo dhammi inaan u wada guntanno aragtidaasoo dhammaanteed ku qotanta maslaxadda dalka